iyadoo dowladda federaalka marba marka ka dambeysa ay kusoo rogayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho mashaariic ay dhaqaale ka samaysanayso ayaa mar kale mashruuc hor leh lagu soo rogay dhalinyarada ku shaqaysata mootooyinka labalugoodka dhalinyaradan oo horey u wajahay dhibaatooyin isdabajoog ah ayaa markana wajahaya amar cusub oo ku saabsan inay qaataan kaarka aqoonsiga lagu sheegay si ay ugu sii shaqaystaan wadooyinka magaalada qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa si cad ugu horyimid mashruucan iyaga oo tilmaamay in mashaariicdan aysan wax faa'iid ah ugu jirin dhalinyaradan ku shaqaysata mootooyinka waaluu taagtaagaab waa ku khasbantaab hadda warqadaha lisdhaha hebel warqad waa la sameeyey warqadii haddan taagtaagtaa imaad leesing haddan meelaa ku badbaadaysa ma laade marka waxaan dhihi lahaa niyo ilaahan ammaansaa taagana baashii annaga ku shaqaysto oo haddan yacni laysii dhahay in micnaha yacni dhikaari iyo waxaasaa lagaa rabaa ani baash haddaa yacni ani haddaa gato waa awoodaa ma oho middaas laakiin darwalaaba ka nin darwal ee muxuu awoodaa ilaahaad gal aa waxaa taladayna saarayna ilaah ka magangalayna wax walba na soo waayo nin welibo magaaladan qori iyo boosh wato dareesna wato wuxuu iska kaa dhigayaa minishibi inuu yahay mid waxaa arkaysaa dhal biliis ministaariya wato leesinkeen ku leh qofka waa inuu minishibiye yahay qof aan minishibiye ahayn ama aan taraafik ahayn aan leesin ama buugi mootada ku weydiinayo marar qaar waddooyinka saan ugu soconno waxaa waaye waa nala leeciyaa baakinaa nala geliyaa ma fahanteen furahaa nagala qaadaa anagoo subaxnimo ee tahay marar qaar hal koors anagoo qaadna camal waxaa la leeyahay wax geli ma ogid miya amaraa soo baxa camal oo feekon dhan mamnuuc waaye magaalada dhinacan way ka socotaa dhinacan waxaa waaye waa laga diidaa darawallada mootooyinka waxay ka cabanayaan baadda joogtada ka noqotay magaalada muqdisho waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay si xun ula dhaqmaan marka ay marayaan waddooyinka magaalada muqdisho